Halkani waa shabakada warbaahinta idanews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
runtii saaji halkaas ayaan caafimaad ka helnay anagoo kooban oo anigoo kala socna tvda howlgala caasimada soomaaliya iyo raadiyaasha koola waaweyn runtii waxaana aniga keliya oo markii aan go-aankan wada gaarnay inan qaabka loo baaray saxaafadda aan ogaado maadaama aan anigan weyn oo markii aan raacay meesha aan tagay qaabkii loo baarayay oo waxaan arkay ey adiga lagu qiyaaso xoolaha amrigara dhib iyo afar jira madiib laba jira oo ka soconaya halkii marba yani dhareer dhareer ka soconaya afkis dhareer ka soconayo kaanti imagine mafahamisa waxaan ku dhahnay qalabkan qaabkaad u baaraysin wax la qaadan karaya ma annaga waxana dad muslimiina ma doonayno in lagu la yani ey u baaro maadaama dad muslimiin haddii aad diyaar u tihiin in iskaan hadda maraseedna waxaan dhahnay waa idinka dabaynayna alayaaiin baaro shaqadeena qabto haddaan diyaar uhayna horta taga taga go-aankii ugu dambaysa kudoqa waxaan nahay waxaan soo qaadan inay gebi ahaanba aan ogaasamaynin waxaan ilaahay raali ka ahayn